calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibyaal meel baad joogtaan iyo sida maqalka iyagu uu idiin soo gaarayo halkan waa radio gaasna ee mawjadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis wacan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah aynu diiradda ku saari doonno maalinta caalamiga ah ee bini-aadanimada oo sagaal iyo labaatanka agosto sanad weliba caalamka laga xuso sida hore u dhacba aad ku maqasheen barnaamijku waa maalinta caalamiga ah ee bini-aadamnimada sagaal iyo tobanka bisha agosto barnaamijka toddobaadkani waxaynu intiisa badan saaxiibyaal diiradda ku saari doonaa maxay tahay maalinta caalamiga ah ee bini-aadamnimada sagaal iyo tobanka agosto maxaa loogu aadiyey maalintan iyo sidoo kale waraysiyo kala duwan oo aynu ka qaadnay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku jira xaaladda aadananimo ee magaalada tani johar waxgarad iyo aqoon-yahano kala duwan ayaa ka hadli doona khubaro ku xeldheer khubaro ku xeldheer arrimaha falanqaynta xaaladaha aadaninimo ee saaxiib yaal kusoo dulka faahfaahinta barnaamijka balse ka hor khadar yaro adeega bulshada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
maalinta caalamiga ah ee bini-aadanimada waxaa la aasaasay kadib weerarkii ka dhacay magaalada bakhdaad ee dalka ciraaq sanadda markay ahayd laba kun iyo saddexdii halkaasi oo lagu dilay shaqaalo badan oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo wakhtigaas waxaa la go-aamiyey in sagaal iyo tobanka bisha agosto sanad weliba loo hibeeyo xuska iyo qiimeynta shaqaalahaasi shaqaalaha ayaa ahaa kuwa u howlgelayay arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay xaaladda soomaaliya soomaaliya waa dal ay ka jiraan xaalado bini-aadamnimo oo culus abaaro fatahaado colaad barakac iyo saboolnimo qaramada midoobay iyo hay-adda gargaarka gudaha iyo caalamiga ah waxa ay ka shaqaynayaan sidii dadka nugul loogu keeni lahaa gargaar dhammaystiran barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa dhegaystayaal saaxiib yaal heerka xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta soomaaliya iyo taageerada kala duwan ee bulshada ay helayaan sidoo kale kaalinta bulshada soomaaliyeed ay kaga jiraan taageerida dadkaasi dhibaateysan aynu barnaamijka diiradda ku saari doonaa xaaladaha bini-aadamnimo ee soomaaliya ee laba kun shan iyo labaatan sida ku xusun xogta qaramada midoobe ay baahisay ee xogta qaramada midoobe ay baahisay ee o c h laba kun shan iyo labaatan in ka badan lix dhibic sagaal milyan oo dad soomaaliyeed ah ayaa u baahan gargaar bini-aadanimo iyo ilaalin intaba kuwaasi waxaa ku jira saddex dhibic shan milyan oo caruur ah laba dhibic hal milyan oo barakacayaasha gudaha ah i d bs dadkani ayaa badankoodu waxa ay ku nool yihiin miyiga waxaana halkaasi ku haysta xaalado kala duwan oo isugu jira abaaro iyo cimilada oo ku dhuftay isbeddel wana xaalado kala duwan oo abaareed sababna ay u tahay isbeddelka cimilada xaaladda abaaraha iyo fatahadaha soomaaliya waxa ay la daalaadhacaysaa isbeddelka cimilada abaaro isdabajoog ah oo khoto dheereeya iyo fatahaado soo noqnoqda oo ku dhufta deegaanadu marinka ay u yihiin webiyada laba kun laba iyo labaatan ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatan soomaaliya waxa ay gashay abaar halis ah taasi oo barakicisay in ka badan dad soomaaliyeed oo gaaraya hal dhibic afar milyan oo qof fatahaadaha sannadda laba kun afariyo labaatan ayaa waxa ay saameeyeen gobollada shabeellooyinka ee hoose iyo dhexe hiiraan baay halkaasi oo saameyn xoogan ay ku yeelatay fatahaaduhu dadkii halkaa ku noolaa guryihiina ay ku burbureen soomaaliya waxaa ku nool laba dhibic hal milyan oo barakacayaal gudaha ah kuwaasi oo badankooda ka cararay abaaraha fatahaadaha ama colaado sokeeye oo isbiirsaday xeryaha barakaca ee ku yaala gudaha dalka waxay u daalaadhacayaan biyo la-aan baahsan oo halkaasi ku haysata waxaana culayska ugu badan uu soo wajahaa carruurta iyo hooyooyinka ama habeenka caafimaadka iyo waxbarashada waa hirkee adeega caafimaadka gudaha waa daciif cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ayaa si halis ah bulshada dhexdeeda ugu baahiya waana kuwa ugu nugul bulshadu in ka badan saddex milyan oo caruur soomaaliyeed ah ma helaan waxbarasho joogto ah sababtoo ah sababtoo ah xiriirka baraka saboolnimo iyo weliba amni daro ayaa sababa haddaba si aan u ogaano xaaladda dadka barakacayaasha ah iyo guud ahaan sida ay ugu nool yihiin kaamamka barakacayaasha halka ay ka barakaceen iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ayaynu wareysanay axmed cabdulaahi cusmaan oo ka mid ah dadka dibudejinta loo sameeyey horeyna uu soo arkay barakaca
magacey waa axmed cabdulaahi ismaan axmed waxaan wax kaa weydiinaynaa xaaladda barakaca ama qofka inuu ka barakaco deegaankiisa sababtoo ah sagaal iyo tobanka agosta waxaa la xusaa maalinta biniaadanimada ama dadka xaaladaha biniaadanimo ku jira sida loo garab joogsado marka hore sida aan ognahay waxaa marar badan barakac uu ka dhacay halka aada deegaansataan balka waran xaaladda barakac ee aada markaasi aada la kulantaan marka deegaanku aada ka barakacdaan wallaahi waa xaalado iska adag oona iska fudud waayo qofka deegaankiisa joogo ma dareemaayo baahiyaha gaarka ah sida in wax kama qayin oo kale ama inuu in la daryeel u baahnaadoo kale ma helaayo laakiin qofka barakace wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuuna fahmaa in uu u baahan yahay daryeel bs waayahay marka la barakaco ee deegaanka laga barakaco kale aada u barakacdaan tuuladu waxay u barakacaan meelo kale deegaano kale ka sheekey helista biyaha deegaankaasi se waxaad u heshaan nolosha say isku bedeshaa ti marka aad deegaan aheedeen iyo ta markaad deegaanka ka barakacdaan isbedeladaas noo sheekay wallaahi tan deegaanka ko qofka maha uu deegaankiisa uu joogo iyo marka uu barakaco farqiga u dhexeeya qofka markii deegaankiisa joogo wax walba uu baahada waa helaa laakiin marka uu barakaco waxau waynaa waxyaabihii asaasiga ah uu heli jiri sida biyo kolontey waxyaaaas oo kale waa waynaa haddana waxaa macquul eeba in haddii meel u barkacid waxaa dhacay sida cudurro oo kale cudurro faaf oo kale de qofkii daryeel daawo iyo waxaas u baahan yahay waxyaabaas oo kale u baahan yahay marka waayahay hadda sanadkan ma jirtaa inaad barakac noqoteen oo aad tuulada ka barakacdeen maxaa sababay
aa barakac waa jiraa waxaa sababay fatahaado xag dhanka biyaha ah oo hubiga ah ayaa soo fatahay guryaashii biyaa soo galgalay qaar ka mid ee waa la baxay sida baari oo kale la aadi marka waa jirtaa waayahay xaaladaasi barakaca maxaa aad ka barateen ama maxaad ku soo aragteen nolosha barakacnimo markaad barakacdaan ee aada meelo kale u barakacdaan noloshaas aad soo aragteen nooga sheekey wallaahi nolosha nolol cusub waa kusoo arkay waayo qofka deegaankiisa joogo ma dareemayo in wax ka maqayiin ama inuu wax ka maqanyi ma dareemayo laakiin qofka barakacay cashara soo baranaa cashara ayuu noqonaya waayahay sideed u heshaan gargaarka nolosha yacni gargaarka ay bixiyaan hay-adaha dowladaha iyo qaabkeed u heleyseen marka aad barakacdeen oo tuulada barakac aad ka heedeen se idiin soo gaaraya wallaahi markii tuulada aan ka barakacnay hay-adaa oy kala duwan maalinka maalin waa imaanayeen daryeel ay ka wada qaar oo ka mid ah oo dhanka caafimaad wadaan qaar dhanka raashinka oo kulantay oo ku socdo waa imaadaan qaar oo wacyigelin sida cudurro faaf oo kale dadka wacyigeliya waa imaadaan saasaan welnahay waayahay haddii aynu soo gabagabeyno wareysigeena ku aadan sagaal iyo tobanka agosto maalinta bini-aadamnimada ee dunida laga xuso maxaad ugu baaqi lahayd guud ahaan maamulka hay-adaha iyo cod kasta si loo garab joogsado dadka danyarta ah ee ku nool goobaha barakacayaasha
maamulka iyo hay-adaha waxaan ugu baaqayaa howsha ay wadaan in ay tahay howl wanaagsan in ay joojin ay hor isii wadaan ama ay ka cajisan in ay hor isii wadaan oona daryeelaan dadka baayaha gaarka ah qabo ama dadka barakacayaasha ah
ugu dambeyn xaaladaha barakaca ee ka jira magaalada iyo guud ahaan deegaanada heerkay gaarsiiseen isla
wallaahi xaaladda barakaca ee heerka ilaa iyo boqolkiiba siddeetan camal way gaarsan tahay Een, cabdifataax cali cusmaan waa wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed waxaynu weydiinay kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ay ku biirin karaan gargaarka iyo taageeridda dadka xaaladaha bini'aadanimo ku jira
wacalaikum salam raxmatullahi wabarakaatuhu Eh, waa su-aal muhiim ah dhallinyarada soomaaliyeed waxay door weyn ku leeyihiin bixinta gargaar iyo taageero baniaadaminimo maadaama ay yihiin awoodda iyo mustaqbalka bulshada waxay ku biirin karaan eh, wacyigelin iyo abaabul dhallinyarada waxay bulshada ku baraarujin karaan sidii loo ilaalin lahaa dadka nugul loona dhiirigelin lahaa gargaarka eh, iskaa wax u qabso ah tabarucaad iyo adeegis iyagoo adeegsanaya xirfadooda iyo waqtigooda dhalinyarada waxay ka qayb qaadan karaan howlaha samafalka sida nadaafadda bixinta gargaarka degdega ah iyo taageerida qoysaska dhibaataysan hal abuur iyo tiknolojiyad inay samaystaan maadaama dhalinyaradu badankoodu isticmaalaan tiknolojiyada waxay abuuri karaan baraha wacyigelinta iyo nidaamyo fududeyn kara ee gaarsiinta caawimaanada mise caawinaa- caawinaadyada iskaashi iyo midnimo inay samaystaan waxay muujin karaan in dhalinyaradu yihiin tiir isku xirta bulshada iyagoo isku duuban ku tagaan xaalad kasta oo bani aadamnimo ah ugu dambeyn dhalinyarada soomaaliyeed waxay caddeyn karaan inay yihiin eh, xog wax ka bedeli kara nolosha dadka nugul iyagoo gacan ka geyrs- iyagoo gacan ka geysanaya sidii loo dhisi lahaa bulsho bani aadamnimo iyo mid garab istaag ah Ee, bulshada soomaaliyeed waa bulsho muddo dheer soo martay duruufo adag oo ay ka mid yihiin abaaro fatahaado colaad iyo barakac inkastoo ay dhibaatooyinkaas jireen haddana waxaa lagu yaqaanaa dad soomaaliyeed isku duuban isku naxariista isku gurmad yani gurmad deg deg ahna isku sameeya Ee, gurm- ee, gurmadka diriska iyo qoysaska hadaa ka bilaabno Ee, marka dhibaato dhacdo bulshada ugu horeysa ee iscaawisa waa qoysaska iyo deriska waxaa caado u ah in deriska ay wadaagaan cunto hooy iyo biyo taas oo dadka dhibaataysan siinaysa nafis deg deg ah labo ururinta kaalmooyinka dhaqaale iyo iyo deeqaha in la sameeyo ganacsatada qurbo joogtada iyo dadweynaha ayaa is ayaa si dhaqsi leh ee, u abaabula deeqo lacageed iyo raashiinah waxaa badanaa la sameeyaa sanduuqyo gurmad oo lagu oo lagu aruurinayo tabarucaad loogu talagalay dadka dhibaataysan marka musiibo dhacdo shaqaalaha caafimaadka dhakhaatiirta iyo eh, kalkaaliyaalka kalkaaliyaasha ayaa si mm, si muddawacanimo ah u bixiya adeegyo caafimaad adeegyo caafimaad talaal iyo daawooyin iyagoo ka hortaga cudurrada ku fida eh, xaaladaha degdega ah qodobka shanaad waa wacyigelin iyo warbixin in bulshada la siiyo bulshada waxay isku xirtaa xogta iyo warbixinta iyadoo adeegsanaysa warbaahinta iyo baraha bulshada wacyigelin degdega ah waxay ka hortagtaa cabsi badan oo ay ka dhala oo ka dhalata taasoo ka dhalata faafitaanka warar aan sax ahayn waxayna fududeysaa in deeqaha si cadaalad ah loo qaybiyo waa bulshada rayidka soomaaliyeed waxay leedahay awood iyo waayo aragnimo qani ah oo haddii la mideeyo ay yareyn karto baahida joogtada ah ee gargaarka Ee, waxaa qodobadan ayaa u noqon kara tusaale fiican iskaashiga iyo midnimada bulshada dib u xoojinta dhaqanka isku tashiga ee, iyo isgaarsiinta oo hore ugu jirtay bulshada soomaaliyeed abuurista kooxo iskaa wax u qabso ah oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka sida nadaafadda biyaha iyo gargaarka dadka jilicsan qodob kale wuxuu noqon karaa wacyigelinta iyo waxbarasho in la sameeyo wacyigelin iyo waxbarasho bulshada rayidka ah waxay wacyigelin ka sameyn karaan caafimaadka nadaafadda iyo maareynta dha- ee, khataraha ee, yacni khatarta abuuri karta si loo yareeyo dhibaatada ee dh- ka dhalan karta musiibooyinka marwaan xuseen cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo wax badan ka bartay xaaladaha isbeddelka cimilada iyo sidoo kale xaaladaha bini'aadanimada samata bixinta dadka xaaladaha abaarta ay soo wajahaan kana soo shaqeeyey howlo kala duwan oo samafal ah marwaan waxaynu weydiinay oo aynu hordhignay su-aalo ku aadan sababaha ugu waaweyn ee dalka soomaaliya uu ku geli karo xaaladaha bini-aadamnimo ee soo noqnoqday
waa ku dhowahay booqashadana soo booqateen waa ku mahadsan tahay dhammaan waan idiiga mahad celinaa bahda dhammaan waan idiin mahad celinaa oo baxda saxaafadda oo radio isnaay sidaa noo soo booqateen oo mar walba barnaamijyada oo cusub oo noogu soo beeqataan oo fikiradii bulshada ka jirana aada oo oo bulshada ugu sii gaarsiisaan waa mahadsan tahay cabdulaahi waxaan rabnaa inaan kaa wareysano barnaamij gaar ah oo ku saabsan sagaal iyo tobanka agosto maalinta bini-aadamnimada oo baxda idaacaddana ka baxda sanadkiiba mar in badan taariikh ahaan iyo qof ahaanna waxaad kasoo howlgashay qeybo kala duwan oo ku saabsan arrimaha garb istaaga dadka saboolka ah ama dadka danyarta ah ee hay-adaha iyo bini-aadamnimada la bixiyo haddaba su-aasheena koowaad waxa ay ku leedahay oo ay markaas ku weydineynaa maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee soomaaliya geliyey xaaladaha bini-aadanimada soo noqnoqda yacnii in dalkeena soomaaliya uu ku jiro xaalad bini-aadanimo soo noqnoqoto qaxootiyaal yihiin barakacyaal yihiin maxaa sababaad is leedahay
horta waxyaabo badanaa sababi karo waxaa sababi karo mararka qaar inay dalagyadii iyo wixii fataxaadaad badan ee ku umaadaan marka waxaa kaloo sababi karo isbedelka cimiladoo kaleento iyo daadadka webiyada iyo waxyaabahaas iyo waxyaabo kaloo badanaa la mid ah marka colaadahoo kaleento sababi karaa marka qaar colaadaha dee meeshii ay ka dhacaan dhibaato iyadana waxaa soo wajahayso oo dalagii oo yaraado marka waxawaaye waa idinkaga mahad celineynaa oo booqashada horta aad nasoo booqateen mar walbo marka waxawaaye meeshaan marna waxawaaye waa lagu faa'iidaa dalagyada marna waa lagu khasaaraa maadaama anaga hadda reer johar aan nahay oo dad bato u badan nahay oo beeraley iska nahay marka dhanka hay-adahana waxawaaye qeyb weynay ka qaataan oo ayaga abuuryo bay bixiyaan oo hadda fanay kor istaagaan oo mararka qaar laakiin bulshadii waxawaaye markaa fiiriso mararka qaarna kama faa'iideysanayso oo waxyaabihii la siiyey oo isticmaala la dhahay oo sidii la rabinay u isticmaalayaan oo waa waxawaaye dadka qaar waa sii biiq waa sii suuq geynayaan oo wixii oo bulshadii baahidii oo ka jirto dadka qaarna way tacabayaan isku mid ma ahan haydaha waxaa waaye ina ayagana dadkii kula xisaabtamaan ayagaa loo baahan yahay ee dalka sida wax soo saar badan oo u lahaado marka dhibaato badan waa iska jirtaaho waxawaaye anaga hadartaan wadankeena waaxawaaye waa iska kheyreysanya laakiin sidii loogu faa'iideysan lahay oo ma hayna dhanka faa'iideysiga badan marka waxaa la rabaa dadkii inaa la wacyigeliyo wacyigelin badan lasoo loo soo garab istaago maadaama anaga hadda oo dhalinyarada aan nahay marka
marka dhanka kale aan fiirino waxaa jira dad xoolodhaqato ah iyo qaar kale oo iyagoona xaaladahaasoo kale ay soo wajahaan mid dhihi karnaa saameyntaasi qeyb waxay ka tahay isbedelka cimilada
sax waaye dadka xoolaa dhaqatada isbedelka cimilada way saameyn kartaa maadaama dadkii wuxuu la leeyahay dadkii waxawaaye abaaraha gaari karo waxawaaye meel fogey dadka inay u guuraanay noqonaysaa oo waxawaaye roobo badana iska di'i karo iyadoo la guuraa meeshii barwaaqa ka jirto ha marna roobkiaa la waayaa oo marna roobkiiaba dadka aa ka bato aa fatahaadaad u geysan waayahay si loo samata bixiyo dadkaas marka maxaad is leedahay xal waara waa la gaari karaa maxaa la sameynaad is leedahay
xal waara waxaa lagu gaari karaa oo inaa horta mar walba oo laga faa'iideysato waktigii oo roobabka roobabka fiican ay jiraan keedmo sidii hadda biyaha oo loo isticmaalo keedmo inaa la sameeyo oo mararka qaarna oo ii sheeg oo abaarta ay jirtana keedmahaasa hadhow lagu faa'iidaa markii oo iisheeg oo roobabka xooggan ay jiraa oo jiraanna ayagana waxa waaye waxaa la rabaa kanaalo ku baxaano marka hay-adaha dadkaas ay la soo gaaraano meelaha qaar way leeyihiin oo kanaalo lagu bixiyaa jiro oo keliga hadda keli shiinaha la dhahaa iyo oo lagu bixiyaa jirto oo magaalada ku yaala ilaa iyo hadda dhowr kanaal ee hay-adaha qaar oo gobolka shabeellada dhexe ka shaqeeya ay fuliyeenaa jirto marka haddii la helo kanaaladaas iyo arrimahaas waxaad is leedahay waxaa yaraanaya xaaladaha biniaadanimada ha xaaladaha hayaraana sax waay midaas marka eh, hadda kanaalka weyn oo kaleento hadda mashruuca la sugaa oo sabuun oo kaleento hadduu dadkan soo gaaro waxa waaye baahi badanaa meeshaas aa ka bixayso oo dhanka fatahaadaha ahaa marka eh, mar walbana fatahaadaha markay soo dhow yihiin eh, waxa waaye inaa la fiiriyo oo meelihii saameyn ka imaan karto hubigii la dulqaado ay u baahan tahay kanaalada laga warhaayo marka eh, Waayo, een, ugu dambeyn maamulka iyo hay-adaha gargaarka bixiya maxaad ugu baaqi lahayd si loo yareeyo xaaladaha biniaadanimo ee soo noqnoqda Ee, midda horta oo hayadaha waxaa dhihi lahaa ee, dadkan horta ha laga warhaayo oo dad- dado iska danyar ah beerahaas ku nool Ee, mararka qaar waxaa arkaysaa saddex fasal qofkii inuusan beertii waxba ka cunin oo qarashka galo cawaadku dhiga waa yaabaysaa waxuu leeyahay aniga cagaftiyaa liigu leeyahay oo dhahaa oo beerti wax oo ka imaado inuu cuno iska daa Ee, waxaa arkaysaa diimanaa liigu leeyahay qofkii inuu dhahaa oo cawanaa marka waxaa leeyahay eh, si fiican waxawaaye dadkaas ha loogu warhaayo eh, hay-adahana waxawaaye caawinaadtooda gacantooda si fiican ha usoo gaarto Eh, midda kale haddaa ku darsado oo dhanka maamul ahaan dhanka maamul ahaan ayagana dadkan sidii loo jihey lahaa gobolkan degan oo biyahaas fatahaadahaas inta badan gobolka fatahaadaha haasaa dhibaato u keeno oo arrimaha bili-aadanimada ah marka eh, il gaar ha loo lahaado dadkaas waxaa leeyahay eh, dad yar ma ahan oo deegaanada qaar waxa waaye zaa'id ay u kobceen Eh, deegaanada qaar siday shalay ahaayeen maanta ma ahan waa deegaano waaweyn oo saddex boqol ilaa afar boqol oo qoys meelay degan tahay waxaa waaye sida loogu baro kacane eh, way adag tahay markaas oo dadkaas eh, gargaar eh, u heli karaan marka eh, mar walba haloo fidiyo
ugu dambeyn cabdijaliil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada tani johar ku nool waxa uu ka qayb galay amaba uu ka soo mid noqday aid walkers amaba shaqaalaha gargaarka bixiya ee ka howlgala hay-adaha samafalka ah ee johar ka howlgala waxaynu weydiinay waxa ku dhiirigeliyey in shaqooyinkaasi khatarta leh uu qabto ku dhawaayay raadi isnaa waa isha keliya u furan ee reer joor iyo dhalinyarta ee isku xirka bulshada barnaamijkan toddobaadkan waxaan diiradda ku saareynaa maalinta caalamiga ah ee biniaadanimada oo la xuso sagaal iyo tobanka agosto sanad waliba Een, waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada si gaar ah shaqaalaha in badanba ka howlgalay arrimaha garab istaagga iyo gargaarka ee ay bixiyaan hay-adaha maxaa kala socotaa xaaladaha biniaadanimo ee magaalada ka jira ina waxyaaba badan aa- aa ka qayb galnay ee wasaaradaha kala duwan ee statetka hirshabelle khaasatan degmada joor oo ka tirsan tusaale wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maareynta musiibooyinka wasaaradda beeraha ee, wasaaradda caafimaadka ee hay-adaha oo n g o localka oo iyo kuwa internationalka sida n r c vow i o m een, tusaale markaa kusoo qaato n r c oo kale markii oo fatahado kale imaadaan ee shaqada dowladana waa la kaashataa dhalinyaradana waa la kaashataa si dadkaas roobka oo kale markoo dao biyaha ee fatahaada ee baxaan oo kale si dadkaas meeshaas n r c badanaa waxay ka shaqeeyaan qaxootiga iyo kaamamka iyo si dadkaas garab loo istaagi lahay dhul u helaayeen oo een, garab istaag buuxa loo muujin lahay marka dhalinyaro ahaanteena waxaa garab ka siinaa si dadkaas oo- oo biyahaas looga soo tamasamata bixin lahay oo gargaar deg deg loo gaarsiin lahay maxaa kugu dhiirigeliyey inaad shaqooyinkaasi aad qabataan qaarkood ay yihiin shaqooyin khatar leh oo arrimaha biniaadanimada waxaa nugu dhiirigeliyay qofkaada oo dhibaataysan inaad ku fiirsatid waa oo damiir kuma siinayo qofkii damiir leh qof wax soo bartay aqoon leh Sh- lacag yaa nugula siinayn muhiimadda lacag keliya maahan waa inaad dadkaada garab istaagi kartaa oo mar walba hiil iyo how muujin kartaa haddaad waxaynin in si volunteer a ugu shaqeyn kartaa taasaa nugu dhiirigelisay in- Waaye, maxay tahay waayo aragnimada ugu adag ama ugu weyn ee inta shaqadan ku jirtay aad aragtay ee, shaqo walba oo la qabanayo faa-idii faa-idara waa leedahay waxaan ka faa-iiday een, dadka isku wada mid baa shanta farbiilaha ma simin qof ee, asigiya wax u qabanay siduu waxuu oo waxuu ku dhaha waa mahadsan tahay kow kuma dhahayo ee, interest aa ku wadata hay-adaa ku wadata fan kugu siinayso marka waxaan ka baranaa een, dhabar adeeg iyo adkeysi iyo si dadkeen loo horumari lahay inaan ka fikirno waayahay maxay tahay fariinta aad u diraysid dhalinyarada caynkaada oo kale ah si loo samata bixiyo dadka biniaadanimada ama xaaladaha adag ku nool dhalinyarada waxaa ugu baaqi lahay muhiimadda haddii la shaqeeyo lacag in la shaqaysta maahan dalkaada saa u horumarsan lahayd dal walba horta waxaa dhis waa dhalinyaro tusaale haddaa usoo qaata gadaal saddex iyo tobanka s y l waa dhalinyaro waxay dhisay hadirtaan wax oo magaalada horumarin kara waa dhalinyaro odayaashan waxay ka fikirayaan maxaa faa'iido ku jirta maxaa kelda laakiin dhalinyarta mustaqbalka berita mar qof walba oo dhalinyaro waxaa kula tala deegaankiisa u horumarsanaya dadkiisa inay ku dadaalaan
guud ahaan saaxiib yaal waxaynu halkaa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aad ku dhegaysanayseen ka hadalka iyo falanqaynta maalinta aynu diiradda saaraynay ee aadaninimo maalinta bini'aadanimada oo ku aadan sagaal iyo tobanka bisha agost maanta oo kale